duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorka hore onaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
faahfaahino ka soo baxaya ciidamo gadoosan oo maanta xiray xirtay saldhig ciidanka puntland ay ku leeyihiin magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal
hogaamiyaha maamulka la magac baxay awdal state cali ibraahin oo maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho
madaxweynaha uganda iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ah oo ka wada hadlay dhismaha ciidamada iyo howlgallada ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ka hadlay xiisad u dhexeysa laba maleeshiya beeleed oo ka taagan degmada buurhakabe ee gobolka baay
ciidamada etoobiya ee aan ka tirsanayn howlgalka midooda afrika ee admis oo bendow ka dhaqan geliyey degmada doolow ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland
hay-adda korontada qaranka oo shirkadaha korontada magaalada muqdisho ku amartay inuu midoobaan adeegyada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed
akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
diyaarad militariga mareykanka ay leeyihiin oo dhacday iyo askartii la socotay oo la-yahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha labaad februari sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiib yaal kusoo dhawaada iyagiyo faahfaahsan
aan ku bilownay ciidamo ka tirsan booliska puntland ayaa maanta mushaar la-aan iyagoo ka gadoodsan waxay u xirteen saldhig ku yaala magaalada garowe ee gobolka nugaal ciidamo ka tirsan booliska puntland ayaa mushaar la-aan ka gadoodsan oo ka gadoosan mushaar la-aan ayaa xirtay saldhigga dhexe ee caasimada garowe ciidamadan gadoodsan ayaa guud ahaan joojiyay dhammaan shaqadii ka socotay saldhigga dhexe ee garowe waxaana la sheegay inay dalbanayaan mushaar ka maqan dhowr bilood saraakiil ka tirsan ciidanka gadoodsan ayaa sheegaya in aysan wax mushaara qaadan in ka badan sagaal bilood islamarkaana aysan garanayn sababta loo siin waayey mushaarka iyo xaquuqda ka maqan gadoodka ciidamada ka cabanaya mushaar la-aanta ayaa muddooyinkii dambe kusoo badanaya deegaanada puntland iyadoo sidan oo kale ay shalay ka dhacday magaalada boosaaso ee maamulkaasi puntland
dhinaca kalena hogaamiyaha maamul la magacbaxay owdal state cali ibraahim ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho sida warkan uu ku dheereynayo xuseen washington magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta soo gaaray hogaamiyaha maamul la magacbaxay owdal state doctor cali ibraahim cali oo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay maanta kusoo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho hogaamiyaha maamulkan la magac baxay maamulka outdal state ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga xunyaystay markaan uu kasoo horjeedo heshiiskii maamulka somalilan madaxweynahooda muuse biix cabdi iyo sidoo kale wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed ay ku kala saxiixdeen magaalada disaabe caasimada dalka ethoobiya bisi lasoo dhaafay kowdeedii ee janaayo laba kun afar iyo labaatan hogaamiyaha ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in dowladda federaalk soomaaliya ay ka doonayaan in gebi ahaanba ay burburiso heshiiskaas oo uu sheegay inuu xadgudub ku yahay madax banaanidii qarannimada soomaaliya xildhibaana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa dhankooda sheegay inay soo dhaweynayaan hogaamiyaha maamulka la magac baxay outdal state
martida maanta meeshan timid bahda warbaahinta bulshada qeybaheeda kala duwan saaad ka warqabtaan maanta waxaan u joognay gegida diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho soo dhoweynta wafdi oo hogaaminayo hogaamiyaha awdal state mudane doctor cali ibraahim cali baxar iyo wafdi ballaaran oo runtii safar dheer u soo galay maanta inay yimaadaan magaalada muqdisho si ay wadatashiyo ula sameeyaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dowladda federaalka jamhuuriyadda oo madaxweynaha u horeeyo ra-iisul wasaaraha labada aqal iyo xubnaha beesha caalamka ee safaaradaha ee xamar ku sugan saad ka warqabtaan bishii u dambeysay isbedelaa waxay ka dhacayeen mandiqadan aan ku noolnahay khaasatan soomaaliya ee, heshiis beenaadkii ka dhacay ee, ee, Addis Ababa oo ay malas ee, galeen ee, Muuse Biixi iyo Ra'iisul Wasaaraha Etoobiya ee, Abiye arrimahaasay la xiriirtay imaashaha wafdiga iyo maanta inay bal wixii ay tala ah ay weydiiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ee qaybta ka yihiin dadka degan gobolka Awdal ee, waxaan rabaa inaan ee, martida kala duwan oo hogaamiyaha ku jiro inaan hadalka siiyo ma rabo ee, inaan ku dheeraado marka hore waxaan rabaa inaan kusoo dhoweeyo ee, wasiir bidhaan inuu hadal hadalka uu qeyb uu ka dhaho kadib hogaamiyaha uu noogu dambeyn doonaa dhowr xildhibaanaan siin doonaa marka wasiir bidhaan kusoo dhowow
waxaa madasha ka hadlay hogaamiyaha maamulka la magac baxay awdal state dr cali waxaana waa cali ibraahim cali waxa uu sheegay in maanta uu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro magaalada caasimadda ee muqdisho aan een, ba way soo dhacday waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sida fiican ee, walaaltinimada ah ee shucuurta leh ee aad noo soo dhoweyseen waxa weeye inaad nagu soo dhoweysaan garoonkeeda cadde xamar xamar caddey rag bad rag badan oo halkan ku jiro oo ila socda maxamed dhiirane maxamed dugsiye maxamed faarax ismaaciil wadaad raggan iyo halkan een, anigu high school baa baan ka galay ragga qaarkood high school iyo jaamacaday ka baxeen magacayguna cali banaadir buu ahaan jiray waxa weeye raggani iminka diyaaradda markii ay soo socotay baddii baanu aragnay mogtahay baddii baa waxay noo samaysay macno kale awalba badda waa arki jiray raggii wuu kaco waa taa baddii baa yidhi waa taa baddii yacni shucuurta aan la nimi iyo taa nu aad nutuseena waxa weeye waa immeasurable runtii oo waxay tusaysaa wanaagga iyo dareenka ay ummadda soomaaliyeed u qabto een, dhulkooga isku isku soo noqodka jacaylka ummadda eeg waxa wey anigu waxaan aad iyo aad rabaa inaan runtii u xuso oo oo khasaba inaan idiin mahadnaqo dhammaantiin waan jecelahay in mid walba taabto aan shucuurtiisa la wadaago een, ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mandaqo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud dhallinyarta reer awdalla waxaan uga sidaa fariin waxay u yaqaanaan aabba xasan aabba xasan in badan oo dhallinyartaa ka mid ah een, maanta jeelal bay ku jiraan laakiin waxay sugayaan jawaab ka timaada aabba xasan the federal government of soomaaliya inay jawaab ka helaan aada iyo aad waxaan runtii madaxweynaha aan ugu mahadnaqaynaa tallaabooyinka uu qaaday qadiyadda awdal ka dhacday oo noqotay qadiyad soomaaliyeed oo ummaddii soomaaliyeed oo dhan taabatay oo meel kasta oo tagtay ummaddu ay istaagan tahay anugu waa idinka wada weynahaa laga yaabaa Een, wakti aan iskuullada dhexe dhiganaynay baa waxaa dhacay referendamkii referendamkii jabuuti ee faransiiska wi iyo no annagoo dhallinyaro waxaan ka lugeynay camuud
kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha maamulka iskiis iskugu dhawaaqay ee awdal state oo maanta muqdisho soo gaaray dhanka kale markaan haddii aan eegno een, madaxweynaha dalka uganda yoweri musafari ayaa qasriga madaxtooyada dalka uganda kusoo dhaweeyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas ibraahim sheekh muxudiin cadow taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim sheekh muxudiin iyo madaxweynaha dalka uganda yoweri musafari ayaa markaasi ka wada hadlay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taageerada dhanka howlgallada soomaaliya ay ku dooneyso in dalka ay kaga xoreyso dagaalyahanada al-shabaab madaxweynaha dalka uganda ay taliyaha ciidanka militariga soomaaliya ayaa waxaa markaasi kulan ku yeesheen qasriga madaxtooyada dalkaasi uganda ee markaas iyadoo kaga hadlay dhowr arrimood oo ku aadan dhanka iyo taakuleynta ciidamada militariga madaxweynaha uganda taliyaha ciidanka soomaaliyeed ayaa waxa u ballanqaaday inay soomaaliya ka caawin doonaan dhan kasta sidii ay markaasi u ahaan lahayd dhismo ciidan oo haddii ahaan lahayd dabcan dhismo ciidan iyo sidoo kale tababaro joogto ah in soomaaliya laga garabsiiyo ee, dhanka iyo militariga si dalka soomaaliya looga saaro een dagaalyahanada al-shabaab waxa uuna madaxweynaha dalka uganda yuweri musafir oo tilmaamay in ay garab taagan tahay dowladda een soomaaliya dhankiisa taliyaha ayaa u mahadceliyey madaxweynaha dalka uganda sida uu u garab taagan yahay dowladda een markaasi soomaaliya dagaalka ay ula jirto dagaalamayaasha al-shabaab
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay xiisad u dhexeysa laba maleeshiyo beeleed oo ka taagan degmada buurhakaba ee gobolka baay wararka laga helayo magaalada buurhakaba ee gobolka baay ayaa ku waramaya inay halkaasi ka jirto xiisad dagaal oo u dhexeysa laba maleeshiyo beeleedyo xiisadan oo daba socota mid soo jirtay maalmihii ugu dambeysay ayaa sababtay in shacabku ay barakacaan maadaama ay ka cabsanayaan in lagu dul dagaalamo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa ka hadlay xiisadani waxaana uu ku eedeeyey al-shabaab inay iyagu ay dabada ka riixayaan colaada soo noqnoqotay ee labada maleeshiya beeleed u dhexeyso sidoo kale waxa uu baaq u diray labada maleeshiya beeleed oo uu sheegay inay nabadda qaataan
xabadda maanta la riday haddii shabaab lagu ridi lahaa magaalo dhan baa xoroobi lahayd intii aan jiray oon mirifle ka saa'in weligay waa maqli jiray laba qabiil oo miriflaa isdagaashay laakiin weli waa ii dhiman tahay barigii orsaa isdagaalay hoonii waraasiilaa isdagaalay hadma dhexdiisaa isdagaalay hebel baa isdagaalay wax hadda naloo sheegayo waxaa waaye eelay dhexdiisa laba jiribaha isdagaalay waay iyadana taariikh cusub oo uguba waay iyo saaka markaan soo kacay iyo muddadaanbo waxaa la sheegaya shaqaaqo ka socoto degmada buurhakabo runtii nasiib darro aada u weyn waaye waxaan weligay maqlayna maaha waana dareemi karaa oo daruufta keentay dad dhallinyaro ah oo qori haysto oo nin walbaba isticmaalayo oo shabaabka uu isticmaalayo oo kan xumaanta rabo uu isticmaalayo inay maanta intay dad shacab ah dhexdiisa intay isu galaan ay saxbadeeyaan nasiib daray tahay waana aada baan uga xumahay dowladdana ma u dulqaadanayso mana yeelayno dadkaas shacabka ah oo degmada buurha kaba degan inay dad mabda'a ay ku dagaalayaan iyo waxay isku hayaan aan la garanaynin oo runtii ay soo adeegsadeen shabaab ay qeyb ka yihiin ay qeyb ka tahay suxun wax kuraadis iyo isbaaro in maalin walbaba la yidhaaha xabad baa socotay iyo xabaday isku rideen intaas waxaa ka sii dheer wax cusub oo taariikha weeye aniga intii aan jiray oon mirifle ka saa'in weligay waa maqli jiray laba qabiil oo miriflaa isdagaashay laakiin weli waa ii dhiman tahay barigii orsaa isdagaalay hoonii waraasiilaa isdagaalay hadma dhexdiisaa isdagaalay hebel baa isdagaalay wax hadda naloo sheegayo
dhanka kalena markaan haddii aan eego ciidamada ama ciidamo etoobiyaan ah oo aan kamid ahayn howlgalka midooda africa ayaa bandow habeenkii ah ka dhaqangeliyey degmada doolow ee xadka soomaaliya ciidamada etoobiya oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay gobolka gedo ayagoo markaasi isku fidiyay dhul ballaaran oo ay kamid tahay wadada xiriirsa doolow iyo beled xaawo halkaas horey loogu dilay lix qof oo orimo ah tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii dable hubeesan ay weerar ay ku qaadeen guri ku yaala magaalada beled xaawo halkaasoo ay ku dileen lix ruux oo caruur ay ku jireen kuwaasoo kasoo jeeda qowmiyadda oromada sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka degmadaasi etoobiya ayaa waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo qeyb ka ah howlgalka midooda afrika ee kumeelgaarka ah ama admis iyo ciidamo kale ah oo ka jooga soomaaliya kuwaasoo ay dowladda soomaaliya hore u dalbatay si ay markaasi ula dagaalamaan dagaalyahanada al-shabaab wasiirka amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen dhuumaal ayaa sheegay in maamulkoodu uu aaminsan yahay in al-shabaab markaasi ay beegsadeen dadka u dhashay dalka etoobiya kuwaas oo magaalada u joogay arrimo ganacsi iyo shaqooyin guri ma jiro wax war oo dhankooda kasoo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo ku aadan weerarkaasi lagu dilay dadka oromada
socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsane muqdisho markaana akhbaraadka dibadda diyaarad milatariga maraykanka uu leeyahay ayaa dhacday waxaana sidoo kale leeyahay askartii la socotay diyaaraddaasi diyaaradda ay leeyihiin ciidanka maraykanka ee dal- ciidanka ee maraniska ah ee dalka maraykanka ayaa ku dhacday ee buuraha barafku daboolay ee california waxaana nolol iyo geeri la leeyahay askartii la socotay diyaaraddaasi dhacday diyaaraddan dhacday oo nooceedu yahay c h minus five ee three e super ayaa dul maraysay xilliga ay dhaceysay buuro ay baraf ee dabooleen waxaana ilaa iyo hadda la cadeynin sababta keentay in diyaaradani ay dhacdo shan askari oo la socotay diyaaradda dhacday ayaana ilaa iyo haatan la laheen nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyeen waxaana diyaaradan bur- burburkeeda la sheegay in laga helay meel toddobaatan iyo labo kilomitir u jirta halkii ay ka duushay markii hore kooxaha gurmadka ayaa wada ee baadikoob ay ugu jiraan nolol iyo geeri sidii ay u heli lahaayeen askarta la socotay diyaaradda dhacday waxaana ay saraa- waxaana ayna saraakiil maraykan sheegeen in uu hadda socdo howlgal baadikoobin ah ama howlgal howlgal badbaadin ah diyaaradda dhacday ee oo ay lahaayeen milatariga maraykanka ayaa la sheegay inay ku jirtay duulimaad ee tababar ah waxaana ah, bilowday baaritaano ku aadan sababta keentay shilka diyaaradeed ee dhacay guud ahaan dhegeystayaal warkii duura aad kala socoteen raadi hadalsan muqdisho maanta anaginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel